bismillahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya daawayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka waxyladan oo kale aad kala socotaan raadiyaha iyo telefishinka qaranka barnaamijka kulanka toddobaadka oo aynu kaga hadalno mawduucyada taagan islamarkaana ku martaqaano madaxda ay qusayso ayaa addoalaad toddobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa si jira isku qabtay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya isaga oo dadka soomaaliyeed kaga warbixiyey bishii lasoo dhaafay isbedelka daqli ee dalka ku yimid haddaba waxaan barnaamijka ku marti qaadnay wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya si dadka soomaaliyeed ee dalka dibadiisa iyo gudihiisa kala joogaya ay fursad ugu helaan in wasiirka ay su-aalo kasoo weydiiyaan waxyaabihii uu ka hadlay isbedelada daqli ee dalka uu gaarayo wasiirka marka hore waxaan uga mahad celinaynaa ogolaashaha uu ogolaaday in dadka uu yimaado la hadlo su-aalahoodana uga jawaabo wasiir doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda soomaaliya marka hore wasiir kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka ee raadiha t v qaranka waxaad ku soomaaliyed faahin ka siisaa toddobaadkan gudihiisi waxaad qabtay si jira ayadood kaga hadlaysay isbedelada daqli ee dalka uu gaaray iyo sida ay u socdaan xoolaha maaliyadeed maxaa ugu muhiimsan waxaway shirkaga jaraayid aad kaga hadashay
aada iyo aad baad umahadsan tihiin radioga iyo telefishinka soomaalida waxaa kaloo aan salaamaya dadka soomaaliyeed gudaha dalka iyo dibadiisaba jooga maalintii dhaweyd waatan shir jaraadka qabtay waxaanan u qabtay waxay ahayd maalintii isxisaabtanka bay ahayd wasiirka maaliyadda la kulan bay ahayd maalintaasi waxa weeyaan maadaama anigu aan mas-uul ka ahay dhaqaalaha iyo dakliga wadanka soo galay wixii ka baxa waxaa aada loogu baahan yahay in la isxisaabiyo lana sheekaysto oo dadka ay ka baxdo tuhunka iyo magaranaysaa danigu ka baxo oo la isla ogaado wixii ay bixiyeen dadka soomaaliyeed iyo sidii loo isticmaalay bahayd markaa dhowr arrimood baan kusoo qaadnay waxaan kusoo qaadnay marka hore wixiina soo galay iyo sidaan u bixinay iyo arrimihii ugu waaweynaa oo aan bixinay sidii loogu baana u bixinay waxaa kaloo ka hadlay waxa weeye waxyaalaha laynagu leeyahay adduunku inagu leeyahay dhaqaalaheena haddii taa laga laga laga saari waayo lacagaha badan laynagu leeyahay aan iska bixin weyno ama si u habi weyno waxyaala fara badan fara badan baa inagaga maqan oo lacag madaxaagu aanu keenay baa inagaga maqan marka taana waxyaalaha aan ka qabanayno ayaan ka hadalay annagoo taa tixraacayna lacagtii weed baanku maalintii dhaweyd ansixiyey bisha soddonkeedina iyadana waxoogaa baan ka hadalay halkan sidaan uga socon hore ugu soconaynin ugu socon lahayna waxoogaa waan ka hadalay markaa warbixin bay ahayd la siinaya dadka soomaaliyeed oo ajoogto noqon doona bil walba soddonkeeda ama koob iyo soddonkeeda in aan dadka hor imaado oo aan uga waramo anigoo dowladda ka wakiila sida dhaqaalo u socdo iyo sidaan wax u bixinay iyo sidii aaminaad loo keliyeeda
waxaad ka hadashay isbedelada daqli ee dalka ku yimid ama korarka canshuurta muddadan bishii hadda ugu dambeysay oo kale haddaad si kooban u guud marto muxuu yahay korarka dalka hadda ku yimid wasiir horta waxaad ogtahay waxa weeye waa shalay maalintii wada sheegay waxyaalahaan damacsannaha inaan qabanno ilaha dhaqaaluhu waxay ka soo galaan waa waa laba midda ugu weynu ah dadka wadanka iskale waxay bixiyaan dadka wadanka iskale waxay bixiyaan diidaan kuwaasoo cashuuraha beriga iyo cashuuraha badda iyo wax dibadda kaaga yimaado ama aad deyn kusoo qaadato adduunyada kaga soo qaadato ama waxoogaa yaroo deeqaba lagu siiyo waxaa maanta aan doonaynaa quwadda inaan saarno waxaa dadka soomaaliyeed bixiyaan xaqana loogu leeyahay inay bixiyaan dadka soomaaliyeed iyo iyo baarlamaaniyadooda iyo dowladahooda laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii shuruuc bay samaysteen cashuuraha lagu guro qof walba maxaa laga qaadaa hay-ad walba maxaa laga qaadaa dhulka maxaa laga qaadaa dhaqalada maxaa laga qaadaa dadka shaaha cabaya maxaa dul saaran waxaasoo dhan wax laga shaqeeyey oo awoodiyooyin kasoo shaqeeyeen bay ahaayeen inkastoo markaa ajnabi joogay wadanka marka taa iyadoo la raacayo baa laleeyahay inaad iska bixiso wixii lagaaga baahanya inaad bixiso marka taasaana dhaqaalaha ugu badan ka yimaada marka waxyaalaha ugu badan aan doonayna inaan markaa ka hadallo waxay ahayd arrimaha arrimaha aasaasiga ah ee la doonaya in la bixiyo waxaa ka mid ah dadka dowladda u shaqeeya in mushaarada la bixiyo ciidamadeena in mushaahada la bixiyo oo yani ciidamada waanu soo noqon doonaa waxa weeyaan ee, hal- waa waa laf dhabarta wadankeena weeyaan uu soo noolaado waa dhabar dhabarta waa ciidanka weeyaan waanu soo noqon doonaa haddii loo baahdo ciidanka in la bixiyo weeyaan ciidanka cuntada in la bixiyo weeyaan mushaarada shaqaalaha oo dhan dadka loo la bixiyo weeyaan wasaaradaha waxay ku dhaqdhaqaaqayaan ay waraaqaani ka mid yihiin iyo qalimadi ka mid yihiin iyo dadka nadiifinaya ka mid yihiin iyo qalabkaad ku shaqaysaan ka mid yihiin in la bixiyo weeyaan intaa haddii la bixi waayo aqalaal waxba lagu karin oo kale tahay aqalaal wala- waxba lagu karin maxaa la- maxaa la cuni waxba la cuni cidna casuudi kari maysa aduu dhan noolaan kari maysa Qalad, ah.
marka waxaan ku fala waxaan eh, dadka ugu bushaariyey waxaa weeyaan saddexdii bilood ee na soo dhaaftay inta intaasoo dhan la bixiyey bil walba soddonkeeda kor iyo soddonkeeda afarteeda saddexdeeda la bixiyey imikana ku- ku eh, ku dhex jirro sidii loo bixi lahaa bishii meey ee imika dhamaatay maanta laba weeyaan marka waa bushaare wanaagsan baan ku yihi dadka soomaaliyeed kororku marka halkaasu ka yimi ama kororku lacag ba kor- korodhe ha noqoto ama khasaare meelo kale ka iman jiro laxele ha noqoto Eh, laakiin muhiimadii waxa weeyaan dadkii dowladdan u shaqaynayay wixii la doonayay gaarigan saliidiisii lagu shubayy yaa saliiddii in lagu shubay gaarigu diyaar yahay dhaqaaqna diyaar u yahay garawalkeeda ku dhex jiro Ya.
aada maasta wasiir eh, fursad u badan waxaan siin doonaa dadka soomaaliyeed barnaamijka dhegeysanaya ama daawanaya daawada ama dhegeyste qadka telefoonka oo kuu furan yahay laga bilaabo saacaddan barnaamijka waad nagala qaybgeli kartaa sidoo kale telefoonada ka sukow dadka meelaha kala fogfog ee deegaanada ay joogana waxa ay su-aal ama talo waxa ay wasiirka u hayaan ay noogu soo diri karaan nambarka filinta gaaban ee afar saddex saddex anagana wasiirku aanu weydiin doonaa hadduu alla idmo su-aal hadaad qabto kasugoo telefoonada waxaad kusoo diri kartaa fariinta gaaban ee afar saddex saddex khadka ugu horeeya halo asalaamu calaykum qofkaasi nama uusan maqal qofka kale ee ku xiga ayaan jecelahay inaan fursad siiyo ama telefoonka leenka ah ama nambarka fariinta gaaban wasiir ee, marka laga hadlaayo dadkeena soomaaliyeed haddii dhaqaale lasoo hadal qaado waxyaabaa ugu horeeya ee dadka kusoo dhacaa ee, la dagaalanka musuq maasuqa Mm.
ayay noqonaysaa Waay.
marka eh, wasaaradda maaliyadda muddada adiga aada wasiirka ka tahay maxaa tallaabo ah oo muuqdaad u qaadeen in lala dagaalamo musuq maasuq
Eh, musuq maasuq wato waxa weeyaan eh, waa sharciga oon la isticmaalin weeyaan habkii wax loo bixin in loo bixin weeyaan wixii la bixin lahaa meeshii soo gaari weeyaan marka hore waxaan ku talagalay waxa weeyaan eh, wax wal oo cashuur ay ku waajibtaba in cashuurta laga qaado habkii looga qaadi lahaana ama dadaan kala bedelo ama meelaha laga qaadiyo aan ka bedelo waxaan ku talagalnay sidii looga qaadi lahaana inaan tala wada qabanno waxaa kaloo damanay waxa weeyaan ta kale waxa weeyaan bixinta lacagta lacagtaas waa qoabo ku soo gashay lacagta halkii loo bixinayay ayaa aada iyo aada iyo aada u muhiim u ah waxaan damanay waxa weeyaan qof wal oo eh, lacag la siinaya in accountkiisa lagu shubo waxaan diidnay in kiis lacag inta la qaada meel la fadhiisto dadka loo tiriyo hataa hadday saxba tahayba lacag qof gacanta ku hayaa dhibaata imanaysa everywhere wacan ka meel walba adduunka wasaa wey marka waxaan damacnay qof walba accountkiisa loogu shubo eh, oo aan ana imanin eh, lacaga meelaha dhexda ka siita waxaa kaloo damacnay waxa weeyaan dadkaa lacagaa la siinaya inay jiraan inaan ogaano ma jiraan dadkaa lacagta la siinaya accountka lacagta mida ma jira maya dad ka shaqaynaya dad jiro oo jooga ma yihiin dad shaqeeye ma yihiin taa lafteeda iyadana waan eh, waa- waan waan qabanay Eh, waxyaalo noocaasa ayaan qabanay Eh, alaabaha la la keeno wadanka for example eh, ma- matalan eh, waxaan damanay isku dayna inaan inaan u tagno oon tirino oon eegno hadda bal waxaa yihiin ya alaabbaa soo gasha cashuur baa laga keenay una iguma fila ya Mhm.
dad dadkuna waxay ka hadlayaan wax weeya waxaa la cashuuray wax ka badan baa jira ya marka waxaa dhacday inaan airportka tago ya laba ama airportkana tago dekedana tago mar hadda waxaa ka soo baxay aniga wasaaradeeda wasa- wasiiradeeda iyo dadka shaqaalaha waaweyn oo wada socona mas-uuliyiinta wasaaradda inaan tirinaba bal waxa soo geliyo maalin maalinba meel joogno wax soo eegno soo xaqiijino waxaa laygu yidhi shalay iyo doraadiyo tii koreysay way soo galeen waana la cashuuray inay jiraan iyo kale marka wixii nooga soo baxay ayaa dabeetana eh, ayaa ayaa wax ku qabsanay waa ku wadi doonaa haddii la dhamo suuq maasuq waxa weeye wax la isdhaafiyo wax la isdhaafiyo jiri maayo dowladdeenii sida madaxweynuhu uu u sheegay waxay u taagan tahay waxa weeye eh, in amniga ammaanka la sugo ammaanka waxaa dadku noo dhiibtaan la sugo in amniga la sugo iyo in dhaqaalaha wax laga qabto abaarta inagu soo noqnoqotay soo maarki ee inaga uu gooni inoo heshay saddexdaa arrimood waxba laga qabtay anigu amniga mas-uulka ammaanka mas-uulka ammaanka xoolaha ee mas-uulka ahay waxay nagaga go-an tahay inaan wax damo la isdhaafdhaafiya aada loo yareeyo aada iyo aada iyo aada loo yareeyo la dabargooyo wax la isdhaafdhaafiyo waxaa kaloo raacataa waxa weeye raalli hawjeeti waxa weeye tarna taa waa taa wax raaca waxa weeye qofka haddaad mas-uuliyad u dirto mas-uuliyadda xuquuq waa daba socota ya qof aanad mushaaro siin oo aanad gaari ku socdo siin security dalkuna siduu yahay yahay oonad cashuur soo ururiyo adiguna mushaarada lagu siin maaya macno maaha waxaad u fasaxaysaa qofkaasi wuxuu doono inuu qofku waa inuu noolaado soo maha marka annaga iyo dadka shaqaalihii waa wada fadhiisanay waana wada fadhiisanaynaa waana socodsiinayna wada socodka waxaa weeye qofkaasi khatarka uu ku jira yaan xisaabinaynaa qofkaasi waxaa ku filan baan xisaabinaynaa wuxuu wax ku soo qaadayaan xisaabinaynaa askarta la socotaan xisaabinaynaa kharashka ku baxoo dhan baan ka fardareeyan bixinaynaa ya weliba qof waliba wuxuu keeno san bishu markay dhammaato xuquuq kala siinayna lacag kala siinayna arrimo kale marka waa in dalkan la wada yeeshaa maarata annagana lacag nuugo nuugo nuugo meel ka dhacshaan loo hayn lama rabo waa la rabaa qofku shaqada uu qabanaya in wax lagu siiyo wanaagga uu samaynaya wax lagu siiyo ya in in la dhiiri geliyo in inuu gaari helo meesha markaba dooni inuu tago inuu tegi karo ya meesha afar iyo labaatan saacood dad baa joogay inay ka qadiyayaan meesha sidee haddaan adinka lasee u shaqayn meelay isku yimaadaan ku yar nasaan waa inay yeeshaan wakti nasashaa inay qaataan yani waxyaalo badan oo annagana looga baahan yahay baa jira iyagana midaa looga annagana midaa looga baahan taa iyada waan kasoo baxaynaa iyagana waxaan ballan qaaday inay kasoo baxayaan meesha wadanka waa la wada leeyahay maarata ka shaqaynaya ka loo shaqaynaya everybody shaqaalaa wada nahay waan ku dheeraaday taasi raalli wasiir waxaan hayaa dhowr filiimood oo nambarka filinta gaaban noogu soo diray magaca wuxuu yidhi waa cabdiraxmaan waxaan joogaa shibis marka hore hambalya wasiirka iyo howlwadeeladiisa hawsha aad qabateen aad ka qabateen wasaaradda maaliyadda su-aasheedu waxay tahay mushaarka shaqaalaha rayidka ah waxaad bilowdeen in la bixiyo si dadka farxad gelisay aadna u bixisaan inaad sii joogtaysaan suurtagal ma tahay waa tan koowaad labo qofka labaad waxa yidhi magacaygu waa muzammil waxa aan joogaa hodan mudan wasiir waxaan ku weydiin lahaa lacagta shida soomaaliga ah waa dhammaad maxaa u ah dowladda hadda aad wasiirka maaliyadda u tahay waddankan lacag ahaan inay u keento qofka saddexaad wuxuu yidhi waa cali xaaji waxaan joogaa afgooy waxaan weydiin lahaa wasiirka maxaa uga qorshaysan dakhliga canshuuraha gobollada dalka mise xamar keliya ayay ku kooban tahay isla xisaabtankiina aada wadaan soo dhawo wasiir marka saddexdaas qofood su-aasha ugu horeysa ma sii wadaysaa in la kaya mushaar haddaan sii wadi kari weyno joogi mayno aniga masaaluujeeda waxa weeye mushaarada dadka in la bixiyo dadka kale dawlad ma jirayse qofku wuxuu usoo shaqa tegaya wuu soo shaqa tegayaa shaqada markaad usoo dirto kharash waa inadwaysa weyaan kharashkana dawladdu lacag ma leh sidaan maalin walba u sheego dawladdu lacagtay ku shaqaysa dadkaa leh waxay dadku u dhiibteen weeyaan horta kolleyba waxay bixiyaan unbaan anaguna bixinaynaa mas-uuliyaddeedana qaadeen lacagna samayn karo maarata lacagta xataa dawladdu soo firid garayso waxay ku shalaysan tahay ya qiyaas qiyaas laga qaaday dadka soomaaliyeed inta ay bixin karayaan ama bixinayaan ama loogu talagalay inay bixiyaan iyadoo dhaqaalahooda iyo kalkooda la eegaya maarata marka waa waa bixinaynaa waana inaga go-an tahay ilaahay hanoogu garabgale gidigeenba taasi waa taa ta labaad ee shilin soomaaliga shili soomaali dhowr jeerna waa ka hadlay galaan lacag waa astaanta astaanta wadanka weeyaan astaanta nationka weeyaan inaanu shilin soomaali jirinna laakiin arrin fudud maaha weli ma jiro wadan sideenaa soo kala ah oo lacagti saa uga dhammaatay wadan keliya jiro zimbabwe la yidhahdo kuwaas iyaguna siyaasada arrimo kale ayaa ayaa ayaa ayaa ku jira laakiin wadan sideenoo kale intuu burburay lacagtii saa uga dhammaatay ma jiro waa ka wada shaqaynayna annaga international communitiga beesha caalamka waa ka wada shaqaynayna waana soo celinayna ama shilin aanu bixino ama magac kale asiino anigu waxbaan isleeyaha magaca shilin la yidhaha iska bedelay magac kale u bixina laakiin lacag soomaali leedahay waa lagu tala jiraa waana la sameynaya haddii la yidhaha waxaanay ka mid tahay waxyaalaha lanooga baahan yahay ee international communitiga caalamka nooga baahan yahay inaan me inaan soo inaan keenno si aan uga baxno xayiraada lacagaa laynagu leeyahay daraaddeed lana xayiray dhaqaalaa lanaga xayiray saan uga baxnay ka mid tahay wadadaan ku taagana waxaa ka mid ah in lacag samayso markaa taasina saas ay ali xaaji cashuuraha okay cashuuraha iminka halkanan joogno ayuunbaa muhiimadu tahay laakiin waa la gaarsiinaya iminka bisha tobankeeda waxaa shirku leena halkan wasiirada finance oo dhan baa isku imanaya oo anigu aan aan gudoomiye ka ahay ee ee gobolada waxaan ka wada hadlaynaa sidii cashuuraha loo midayn lahaa sidii wax loo wada kala guri lahaa eeg midna waa qaybsashada waxay waxaa Khayraadka.
khayraadka midna waxa weeye horta khayraadkii sideen u helnaa sideen u helnaa horta weeyaan sideen cashuurta u ururinaa jawaanka beriiska kasoo dega kismaayo ka kasoo dega boosaaso iyo ka- muqdisho kasoo dega in si loo wada cashuuro ya taasa horta isla isku raacayna harmonization of taxes baa la yidhahdaa waa isku raacayna ma garan midaynta cashuuraha weeyaan dalka taasina taasina taladeeda ku jirnaa dhowaan dhowaan dhowaanna waa midaynaa dabeetna waxaa taa ku xigi doona khayraadka kale ka waaweyn ee ama saliiduhu ka mid yihiin ama badda waxa ku jira ka mid yihiin oo aad u fara badan ya sidii aan u qaybsan lahayn oo iyadu iyadu ka wasi weynayadana waa waa arrinta kale noogu xigi weeyaan waa kuwa isla fariimaha gaaban ee numberka afar sax sax dad kusoo donaadan si aan baqaado ayaan le axmed oo jooga ayaan axmed maxamed oo jooga beledweyne waxa uu leeyahay waan salaam wasiirka maaliyadda wasiir maxaad ka qabanaysaa lacagaha been abuurka ah ee lagu soo daawaco gudaha dalka oo shakhsiyaad ay soo samaystaan ayuu ku weydiiyey Eh, qof kaloo isna magaciisa la yidhaahdo maxamed cali waxmurjab jooga waxa uu leeyahay waxaa jira shirkado eh, ajaaniba oo dhaqaalaha dalka saameyn ku leh gaar ahaan dekeda iyo airbortka meelo lamid ah kuwa jooga iyagu la xisaabtanku qayb ma ka yihiin Eh, waxaan jeclahay inaan laba qofood ama qof telefoonka ah raacida si aan mar ugu jawaabto waqtigan baqaama qofka qadka ku jira salaamu calaykum
عليكم السلام magacaada halkaa joogto
ايوه عبد الله ku celi magacaaga عبد الله عبد الله salaam cabdullaahi cabdisamed cabdulaahi xagee joogta cabdisamed
اجي اشد soo dhawaad cabdisamed shibisaa joogtaa ee kusoo dhawo barnaamijka wasiirka wasaaradda maaliyadda marti ku ah maxaad weydiin lahayd ka go-ay mise gumo waxaan yeelaan in uu su-aal ku weydiiyo okay Eh, waayo aan ka jawaaba dhowrka su- labada su'aalo laba su'aalood Eh, fariinta gaaban Ah, fariinta gaaban ee ayaan leh ee ah been abuur lacagta been abuurka ah Mhm, marka ay timaado oo waa arrin eh, xasaasiya weeyaan mhm, Eh, dad badan baa ku shaqeeya lacag dho- dalka taalla mhm, oo magaceedu shilin soomaali yahay mhm, Eh, waxaa la isla eegi doonaa inta xaaraanta inta xalaasha Eh, dad khubaro ah baa eegi doona inta xalaasha inta xaaraanta wax lagu gartaa leedahay astaamo lagu garto mhm, ayay leedahay wax xaaraana wax xalaala kuma bedeli karno mhm, ya Mhm.
hataa kuwa doolarka haysta waa in la eegaa doolarkaasi inuu sax yahay iyo inaanu hayn mhm, marka taa waxaan kaga baryaa wax weeye markay waktigeeda gaadho si fiican baa loo eegi doonaa xaaraan xalaal lagu bedeli kari maayo taasi waa taa weeye mahdi maxamed cali maxamed cali foreign companies eh, eh, eh, muxuu ahaa sharikadaha ajaanibka ah isxisaabintu way ku socotaa mhm, labaanu kala saaraynaa ajaanibka dhowr baanu kala saaraynaa midi waxa weeye eh, shirikada waaweyn oo magac dhabay mhm.
alberic iyo eh, iyo iyo favoria kuwa ba- jooga eh, muxuu ahaa Airportka iyo airportka iyo iyo Dekeda.
dekeda Mhm,
waxay naga dhexeeya qaanuun bay naga dhexeeya contract bay naga dhexeeya cahdi baynu kala saxeexanay cahdigaasi wuxuu yidhaa ayuubayna umayna hagaya mhm, iminka waxaa ku jiraa inaan dib u eegno iyaguna aan dib u eegna yidhahdeen annaguna aan dib u eegna nidhi dal jira baynu nahay oo national nool qawaaniinta adduunka ayayna qabanaysaa Eh, mar iyaguna waa sidaas oo kale diyaar bay u yihiin dib loo eego dib baan u eegaynaa siday ku socoto hadday sax tahay haddaan inagu gara weyn waxa dhaa arrintaa arrintaa la bedelo waana inay dhex gelayaa nimaan qawaaniin yaqaanaan yeedhinaa mhm.
marka kuwa isaga iyaga saasaan kuwada socona qaanunku wuxuu yidhi umaana imika waxaa iyagu in- inay ahayna siiyaan bayna siiyaan Eh, dibna waan weegeynaa marka haddii haddii ilaah yidhaha
amaanta wasiir eh, waxaan dib ugu laaban doonaa qodadka telefoonada dhegeystayaasha iyo daawadayaasha ku jira ee barnaamijka la socda dhegeysta ama daawada haddaad dib noogu soo biirtay barnaamijka waa kulanka toddobaadka raadiyo muqdisho iyo t v qaranka barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka wasaaradda maaliyadda qofka qaadka ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام waar magacaaga halkaa joogto
وهذا محمد عبد الله اوجو دقمه هذا maxamed fadlan iska gaabi dhalada t v-ga igala soco eh, gacanka telefoonka maxamed soo dhawo kusoo dhawo wasiirka maaliyadda maxaa da-aan inaa weydiiso
جيت كلام يا وزير كنا كلام يا وزير واحد ويدين لهاي دخل الفوق على بعض وزير مالي- مالية بقول كيف انت لاعب او كفيلين يا دولتي
laga iyo dowladdeenu ku filan yahay اه waa mahadsan tahay maxamed Eh, qofka kale ee ku xiga ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu
الو calaykum asalaamu calaykum idiga daawan gacanka igala soco magacaaga halkaa joogto
magacayga waa cabdalla maxamed cabdullaahi baladweyne cabaas xaggee joogtaa
baladweyne cabdalla maxamed cabdullaahi cabdalla maxamed cabdullaahi beledweyna joogta hiiraan ah soo dhawo cabdalla ee kusoo dhawo barnaamij kulanka duwadka maxaad ra'yi iyo su-aal wasiirka maaliyadda la wadaagi lahay waxaan ku dhawaa barnaamijka wasiirka maaliyadda waxaan weydiinayaa ee dhaqaalaha laga aruuriyaa dee waa magaalada baladweyne aan ku suganna waxaa laga qaadaa canshuur canshuurtaas maxay tagaysaa maamulka hirshabeelle inta wasaaradda maaliyadda
way waa maadsan tahay wasiirka waa uu kaaga jawaabi doonaa wasiir waaya aan raacsado Hey.
laba ilaa saddex si ah magacan uga faa'iidaysan cabdiqani xeeb socolisow waxaan joogaa buu yidhi hodan cabdiqani waxa uu ku leeyahay ma jiraa wasiir deymo lagu leeyahay dowladda soomaaliya haddii uu jiro deymo dowladda soomaaliya lagu leeyahay maxaa idinkaga eh, qorshaysan deymahaas in aad iska qabataan waxa uu leeyahay qofkale magacooda cabdirasaaq meesha u joogo nama soo sheegin wasiir goorma dowladdu ka bixi doontaa dhibaatada fiscal budget
deficit deficit Eh, wasiir waan ku salaamayaa magacu waa cabdiraxmaan buyir waxaan joogaa hodan su-aashiisa ma uusan soo cadeen waxa uu leeyahay qof kale wasiir waa isla arrinta su-aasha canshuurta ku saabsanee isagana qofkaa magaciisa nooma soo sheegay marka soo dhawaada si kuwan u weydo waa hagaage waa hagaag si kooban baan uga jawaabayaa arrintii arrimihii hore laysoo weydiiyey waxaa kamid ahaa eh, eh, tamariyada ajnabiga Mhm.
ama eh, muxuu ahaa, sharikada ajnabiga waxaan ka tegey sharikadaha kale ee aan albeerka iyo labadan ahayn Mhm.
oo ka shaqeeya gaar ahaan halani Mhm.
shirkado badan baa ka shaqeeya oo u shaqeeya ama amazon ama u n ka u shaqeeya dadka magaalada degan layidhaha xalane dad sharikado badan oo shaqeeyaa jiraan Mhm.
qaar waxoogaa way bixiyaan qaar ma bixiyaan Mhm.
Eh, waan isxisaabineynaa iyagana xisaabtana ku jira Mhm.
waxay soo iibsadaan iyo cashuurta ka bixiyaan waan iska xisaabinayna Mhm.
dadka u shaqeeya ama ajnabiga ha noqdaan ajnabiga u badan iyo income taxka ay bixin lahaayeen inay bixiyeen iyo haddaanay bixin waxay bixin waayeen iyo inay bixiyaan waa iska xisaabtamayna marka wa- waa arrin noo noo dambayso oo Oo.
deg- deged weyn oo danta weeyaan Mhm.
arrimaha cashuura cashu- arrimaha eh, eh, dakhligeena inta uu kabargalay inta uu eh, daboolo boqolkiiba inta uu ku boqolkiiba jiray.
intuu daboolo waa ilaa iyo eh, shan iyo lixdan ilaa toddobaatan Mhm.
ayuu daboolaa marka hore aan sii qiyaasnaa Eh, marka inta ugu hooseysa ee shaqaalaha aan siin karno ayaa dee sii misaal ogtii waa cid- waxyaala wax badan lama qaato dadka mushaarihii wanaagsan Mhm.
eh, ma qaataan taasumaan markaa ku salaynaa waxaan dibadda ka heli karaynana wanaagnaa Eh, marka waa ilaa meelaha wey- imika weeyaan ilaa meelahaasay tahay ama budgetkayga waa ilaa sidaa weeyaan Mhm.
ilaa shan iyo lixdan ilaa meelahaas Eh, arrinta kale ee ah Dadweyne qofka jooga la soo weydiiyey.
Ah, ah, beledweyne cabdalla ee uu leeyahay eh, eh, ah, deynka lanagu leeyahay soo ma May- eh, ah, ah, su-aasha ku xigta waa- cashuurta beledweyne lagu leeyahay laga qaado Aha.
cashuurta beledweyne laga qaado beledweyne ku baxdaa Mhm.
cashuurta beledweyne laga qaada riijanadu cashuuraha iska ururiyaan imika ilaa aan gaadhno waqti aan ku heshiino eh, qaybsashada iyo magaranaysa isticmaalka khayraadka iyo cashuuraha Mhm.
walo waliba inta urursaha gudaas iyo inta wada ku baxdaa imika Eh, laakiin waa ka wada hadli doonaa Waa fariimaha, eh, arrinta deymaha lagu leeyahay.
taariikhda deymaha lagu leeyahay deymaha labaan kala qaadaya Mhm.
mid soomaali leedahay oo gudaha wadanka ah iyo mid dibadda ah Mhm.
Eh, kuway soomaali leedahay waxaa ka mid ah eh, dad wax laga amamahday muddooyii dheereedee dowladdu jirtay cabdiqaasim ka soo bilowbo ilaa iyo maanta Mhm.
dad soomaaliyadoo lacagteeda sheeganaya baa jira oo eh, eh, u badan dadka eh, baya- mushtariga eh, ama wax sheeganaya ama wax laga iibsado oon la siin ama ammaano laga- wax laga qaatay oo laga- deyn laga qaatay oon la siin ayaa ku jira waxaa ku jira dad kale oo mushaaharo qaadan jira oo mushaharada la siin waqti dheer lacagaha marka laisku geeyo waa ilaa iyo dhowr iyo dhowr iyo soddon milyan weeyaan Inta dowladda lagu ilaa leeyahay.
iyo dhowr iyo soddon milyan weeyaan Eh, lacagaha dibadda lanagaga leeyahay Mhm.
waa shan bilyan iyo badh shan bilyan iyo badh weeyaan ya Mhm.
ma garat marka lacagaha marka maxaa loo yaala waxaa loo yaala waxaa weeye laba qaybood bay kala yihiin ta lookalka ee dadka soomaali nagu leeyihiin eh, meel baan ku gunadnay Mhm.
meel bay ka soo laalaataa Mhm.
Eh, meeshaasay noo taallaa waxaa impo- waxaa muhiim ah in la garawsado horta Mhm.
in qofkaa lacagtaa dowladda kuleeya la garawsado ayaa muhiima Mhm.
waxaa lagu qarabsanaya waxaa weeye qofka lacagta ku lahaa dowladda marka laga soo bilaabo cabdiqaasim iyo cabdilaahi yuusuf iyo ma- ma- sheekh shariif iyo madaxdii oo dhan ee dowladahaas oo dhan ku lahaa horta waa la xaqiijiyaa in lacagtaa real in la- weli lagu leeyo waxba la siin ya waa waraaqaheedii iyo arrimaheedii wixii o dhan lasoo dhameeya haddii lasoo dhameeyo la- la- la ictiraafo in lagu leeyahay meeshaa yaree ku- ku gunudnay oo ku gutanaanaysaa ilaa ilaa ilaa khayrsheego lianna maanta waxaa naga go-antay waxaa weeyaan qofka maanta soo shaqeeyey lacagta maanta la helay inay isaga isaga isaga la siiyo qofka maanta soo shaqeeyey intaa laga boodo kii cabdiqaasim lagu halao siinay xaqna maaha laa taziru waasiratan wasira ukhra maanta lacagtii lasoo saaray lacagta ninka maanta shaqeeya baa la siin ama gabadha maanta shaqeysa baa la siin laakiin lacagtaa marka wax zaayiday soo baxaan mar bayn ka soo garoocanayna mar bayn baan ka soo garoocanayna mar bayn taasi waa tawe ta kale lanagu leeyahay in lanaga dhaafaan rabna wataa gurshaga jid dheer oo la maraa jira haddii lacag lagu la doona laga dhaafo dhowr jeerna waan qaada dadka inaan inaan magaraysa kusoo celceliyo celceliyo malaha waxaa laga yaabaa inaan inaan jeclaysanayn jid dheer oo loo baahan yahay lacagaha in laynaga dhaafo baan waddadiisa haynaa tubtiisa ku dhacnay waa soo wadnay waxoogaa iminkana waa sii xoojinay waxaan iminka washington isla soo garanay waxaaya waxaaya waxaa daasamaysaan ina lacagaa laydinka dhaafay haddii laynaga dhaafana waxyaalo fara badan fara badan oo iminka inaga xidhan ya oo oo deeqaan helina deeqa inagu maanta deyn ma qaadi karno berri ma qaadi karno sanadka soo socda ma qaadi karno lacagta lacag ka badan oo deeqa ayaa inoo furmay so qaanuunka adduunkaas taas wadanku hadduu dhaqaalihiisa intaa leeyahay wuxuu adduunka caawinadu ka helaya waa intaa dhaqaalihiisu hadduu intaa leeyahay intaasu ka helaya dhaqaalihiisu hadduu intaa leeyahay deyn buu qaadan karaa intaa hadduu leeyahay deeq baa la siinaya waa waajib adduunku isku isku waajibiyey weeyaan wadankeena dadkii abaar bay u dhimanayaan maarata marka taasaan iminka taladeeda ku jira waana arrin aad iyo aad muhiim noogu ah annaga Waayo, qofka eh, haddii buu laabanaya qaadka telefoona qofka qaadka ku jira halo salaamu calaykum
ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته balama cayaalkaa joogto
waxaan joogaa canada axmed cabdullaahi axmed cabdullaahi kenadaa joogta axmed soo dhow kusoo dhow barnaamijka kulanka duwaadka wasiirka maaliyadda maxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso wasiirkan aan warsado ah, marka koobaad aan salaam wasiirka Ah, midda labaadna aan warsado haddii ay dowladda ay qorsheenayso inay sii daba kacdo een, hawshii xasan sheekh oo ahayd dalka aga dhiso Ah, dadka qurba joogta kolley waxaa aaminsanahay haddii program loo saraf gareeyo oo dhanka xawaalada ah oo lagu boorigi geliyo qof walba oo lacag diraa inuu raacsi iyo hal doolar laba doolar wuxuu awoodo si dowladda uga caawiyo kolley lacag badan ay noqonaya waddanka lagu dhisi karo intaasana ayaan wata
aad baad umahadsan tahay axmed oo kenada naga soo raacay wasiirkuna waa uu ku jawaabi doonaa qof kale ayaa qadka ku jira halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa magacaaga halkaa joogto
مرحبا وعبد الله موسى وحن شبع معانا مقدسة cabdullaahi soo dhowo walaal wasiirka maaliyadda maxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso
horta waan dhowahay marka hore waan salaamayaa wasiirka maaliyadda sida hufan ee uu jecel yahay hada jeer inuu bulshada la wadaago hadba waxay halka meesha wax marayaan sidoo kale waan salaamayaa raadiyaha iyo telefishinka qaranka sida wacan ay hada jeer u jecel yihiin bulshadooda hadba wixii markaa taagan ay ula wadaagaan haddii aan gu- haddii aan gudagalo wasiirka wasiirka waxaan rabaa inaan talo iyo usoo jeediyo maxaatay su-aal Mm, haddii aan ka hormaro talada een, waxaan ognahay wasiirku maalmahan een, waxaa dakli ugu badan oo dawladda soo gala wuxuu kasoo galaa airportka iyo dekeda Een, waxaan ognahay in dekeda dadkii ka shaqeyn jiray shaqaalaha ahaa la wada bedelay oo maxay ahaatay isbedel lagu sameeyey Een, laakiin waxaad moodaa wasiirku waxoogaa meesha in wax ka jiraan weli dad weli meesha hore u yaqiinay oo systemkii hore yaqiinay oo wixii meesha ka jiri jira yaqiinay oo badan in lagu soo daray systemka cusub ayaad moodaa weli waxaad moodaa meesha marka dadkood maadaama ay hore u yiqiineen waxa meesha ka jiri jiray in haddana in wixii ay fahmaan ay sidii kale u bedelaan inay fudud tahay marka taas xoogaa wasiirka waxaan dhihi lahaa dad freesha oo maxay ahaatayaan systemka iyo qaabka wax loo musuqo iyo waxaasaan garanaynin in meeshaas la geeyay ku fiicne taas taasaan ka dhihi lahaa Een, su-aasha waxay tahay een, wasiirka waxaan dhihi lahaa ama waxaan weydiin lahaa sida- sida aan ognahay dowladda soomaaliya ayaa horta iska leh een, hawada soomaaliya dowladdaa iska leh sida tusaale ahaan annagu waxaan ku wada hadalnaa telefoon telefoonkaas een, waxa uu leeyahay laba shan labo dowladda soomaaliya ayaa wakiil ka ah haddana waxaa isaga shaqeysa shirkado marka een, dowladda soomaaliya hal doolar oo kamid haddii hal senti canshuurto waxaad moodaa inay ku filan tahay miisaaniyada dowladda marka dowladdu intay meelo kale wax ka raadineed maxay ugu baraarugi weysay inay canshuurta ka qaado shirkadaha isgaarsiinta wadanka ee siday rabaan ka yeelanayo masalan aada baa umahadsan tahay cabdullah aada baa umahadsan tahay wasiirka waa uu ku jawaabi doonaa qof kale oo saddexaad oo telefoonada ah hallo asalaamu calaykum
وعليكم السلام
waa magaca halkaa joogto
وزيرك ربي إلى سؤال ويدين soo dhawow barnaamijku waa wasiirku ku maqlayaa magacaaga halkaa joogto
مجعي خديجة لدها واحد جوغان مقدشو qadiijo muqdishoa joogta soo dhawow qadiijo ee wasiirka maaliyadda maxaa jeclaan lahaa inaa weydiiso يا مكر رمضان كريم وزير أن دنع عشورها مركان كهضينو waxaa dhacday intaa adiga imaanin guryaha waxaa lagu cashuurayay dabaq dabaq hadduu saddex dabaq yahay dabaqa hoose goona cashuur looga qaaday ka dhexe goona looga qaaday ka sarena goona looga qaaday laga yaabaa taas inay wax ka bedeshaan tan labaad cashuur dhaafka cid walbaa loo cashuur dhaafayay marka safaaradaha anu waxaan ogahay oo keliya safaaradaha inay cashuur dhaaf lahaayeen ama hay-adaha dawladda oo wixii markaa dawladda xaggeeda ah qofka magaciisa ku qortay een taana iyada waa xagga cashuuraha iyada maa een waxaa u jooga kollay dadkii khabiirada ahaayeen ka shaqayn jira way u joogaan ta- waad kala tashan kartaa een labada arrimood oo xaggaas ah cashuuraha ah maxaa kaloo jirtay lacaga naga yaalay geneva oo wasaaradda maaliyadda ay leedahay lacagtaa ma naloo soo ogolaaday mise waxbaa daba taagan oo imfta weli daba taagan intaasaan wasiir ka hadli lahaa waa mahadsan tahay qadiijo Eh, wasiir fariimo وهاجاج kugu dari maa intaana kugu filan soo dhawow وهاجاج Eh, laba fariin waxaa jira si isunamid a ogsmaayo laga soo diray oo fariinta gaaban lagu soo diray waxaa soo diray mahad ogsmaayo jooga iyo asad axmed Eh, labaduba waxay ka hadlayaan eh, mahad wuxuu ku leeyahay ma jiraa qorshe dhaqaale oo wasaaradda maaliyadda dejisay oo lagu mideynaya dhaqaalaha dalka oo dhan iyo cashuuraha laga qaado asadna kismaayo jooga isagana wuxuu ku leeyahay caqabadaha idinka heestaay inaad mideysaan cashuuraha dalka wasiir maxay tahay marka hal su-aal baan u qaadanaynaa israacsan waayo hadhowadi waa hagaag bismi illahi raxmaan raxiim naam arrinta eh, ninka odayga xasan ee canada jooga ayuu nasoo weydiiyey ah eh, xawaaladaha in eh, ay bixin karaan wax waxaan horta u sheegaya waxa weeye eh, commission baa laga qaaday baa tidhi eh, maya wuxuu aan ku jidciyo ah, wuxuu yidhi haddii dowladdii xasan sheekh adoba ka xisaan tusaale ahaan Aye.
waxaa jiray mashruuc ay dalka ay hal doolar ku dhisay iyo wax la mid ahaa innaga waxaan diyaaru nahay inaan dalkeena wax ku darsanno haddii wasaaradda maaliyadda qorshe noo soo dejiso tusaale qofkii dalka lacag usoo diraya ba la yidhaahdo qoondo wadanka aada ku tabarucayso waan fahmay oo dabcan eh, wadanka aada ku taageerayso ku dar hal doolar ba allaha ka dhigay Waa fahm.
marka qorshe ma noo haysa waa fahmay waa fahmay si fiican baan u fahmay arrinta iyada ah Mhm.
waa ka shaqaynaynaa Mhm.
Eh, shalay lafteeda ayaa ah, laga wada hadlayay dalkan dhismihiisa inay cid waliba ka qayb gasho ayaa taladaydu tahay Eh, wada qorshay u baahan tahay arrintaasi waxay u baahan tahay dadka soomaaliyeed daafaha adduun kala jooga qofka hadlaya ee le waxbaad idinka doonaynaa in aaminaadi jirto in eh, hab loogu talagalo laysku xisaabiya jirto in lacagtaa waxa lagu is- lagu isticmaalayo la qeexo in qof waxa la weydiinayo la qeexo Mhm.
in dadka soo gudbinaya aq- ay aqbalaan annagu waxay naga goontay waxa weye particular gaar ahaan Mhm.
ciidanka soomaaliyeed in dadka soomaaliyeed fangareeyaan Mhm.
ciidanka soomaaliyeed in dadka soomaaliyeed fangareeyaan waxay naga go-an tahay waxa weeye aan barnaamijka uga soo bixi doona Mhm.
xagga galbeedka maamaaya banku sheegaya tusaale yar waxaa jira dad dhalinyarahoo xagga u- dhulka qur-aanka lagu soo dhifo taga galbeedkay tagaan iyagoo wada soo raxana ayay tagaan markay reerka usoo hoydaan ayaa la yidhaha hebelow adna reerkaasaad ku jilan tahay adna kaasaad ku jilan tahay adna waa la jilaabaa qofka waa la jilaya waxa weeye intuu qofkaasi qur-aankiisa iyo xadiis iyo arrimihiisa dhammaynayo reerkaasi ma joogo ka mid yahay waxaan doonaynaa ciidanka soomaaliyeed ee magacyada leh ee la yaqaan labaatanaad koob iyo labaatanaad lixdanaad baad maqashaan inaan ku jiro magaalooyinka Mhm.
ya ooga ciidanka labaatanaad oo intaas ah wuxuu ku jiran yahay minneapolis ya ciidanka intaas oo ree- hebel la yidhaahdo ma kaas oo dadkaas oo magacyadaa leh london bay ku jiran yihiin ya columbus ohio bay ku jiran yihiin oslo bay ku jiran yihiin Mhm.
ya Mhm.
ee stockholm bay ku jiran yihiin inaan an ka mid ahno oo dadka soo dadka soomaaliya ay kafaalo qaataan ciidamada Mhm.
leanna eg waxaan inaan fahamnayhi waxa weeye aanunan ciidanayhi finance baa weydiisan laakiin waxaa loo baahan yahay finance in loo helo si gudaha wax laga soo saaray nabad la dhaliyo nabaduna waa in ciidankii nation la soo celiyo sida keliya loo soo celin karana waa inagu aan hab u samayno marka so halkaa waxaa ijeeda xawaaladaha iyo telesoomka iyo kuwa communicationka iyo dadka kale soomaaliyeed ee asbaxa meel meel ka jooga soomaalida halka joogta wax wal oo la samaynayo in wax yar la dul saaro oo la ciidanka lagu dhisaya very important weeyaan marka arrinta xawaaladada keliya ma ahayn habbaan soo wadnaa cid waliba ay ugu darsan karto garanaysa wax ugu darsan karto cabdalla muuse waan waan waan waan fahmay
canshuurta shirkadaha
arrintiisa wey iisoo sheegay maxamed abbaas misuusi maxaa la waanu misuusi halkan hore oo leeyahay dad baa weli sii jooga airportka iyo magaalada ayuu yidhi taasi waa waan ka qaatay dibna waanu eegi doonaa arrinta telesom maxaa telecommunicationka iyo two five two innagaa iska leh waxay tahay waxyaalaha lagu tala jiro in la tashado oo laga tashado wixii laga soo geli lahaa meelaha wixii soomaalida ka soo geli lahaa iyo sidii laisku xisaabin lahaa shaqadaa lili sheegay ayay ayay raacsan tahay cashuuraha khadiija su-aashiina soo weydiisay
weydiisay
cashuurdhaafkaan ka hadlota cashuurdhaafka qaanuun baa jira uwa la yaqaana haddii hore si xun loo isticmaalay loo isticmaali maayo qaanuunka la raacaya waa dadkan ule cashuurdhaaf xaqa ule waa garanaya anigoo baylaahoo gaari la soo degay wasiirkiya cashuurdhaaf melhi melhi cashuurdhaaf ya nin baarlamaan isagu gaari khaasa la soo degay cashuurdhaaf ma laha cashuurdhaaf waxa weeyaan qolooyinka yuanka u shaqeeya qolada amisom u shaqeeya qaanuun wax ku salaysan qolooyin ngo wada muxuu haynaa samafalka wada oo iyagana laysa gartay oo qoran yihiin meel bay ku qoran liis baa qoran liiskaa waxaan ahayn oo cashuurdhaaf loo samaynayaa wax xaaraan wey mana samayn karno samayna mayno hore haddii loo sameeyey dadku waxau sheegaya ka waantoogaan ma samayn doono cashuurdhaaf aan samaynayna oo aan buuga ku qorayni ma jirayo taasina waa taa wey aqalada cashuurteeda dabaqdabaq iyo sida isaga laftiisa qaarin baa ka yahay marmar baa marka arrintu qasanto si yaroo kooban layskulan kartaa oo la yidhaha okay bal waxaasu waxaasunan samayna waxaasu intaasun bixiya laakiin iyada qaanuunka ayaa loo noqonaya ama in la majriyo sida qaanuunku yaaba loo noqonaya qaanuun yaqaana baa jooga meesha cashuuraha aada u yaqaana imanka waxaan doonayna waxa weeyaan inaan buuggii la soo baxno waana la soo baxnay buuggaan qof walba inuu naga fahman rabnaa qaanuunku sidaas u yaha waa kane wax la cusboonaysiya xataa maalinteena intaa u geli ka yaala ka yaaleen inaan ku shaqonaye lacag baa jirta inoo taala lacaga yaroo leela yaala way jiraan laakiin lacaga badan oo muhiimad weyn leh juneefe iyo meelo kale waxoogaa yaryar baa yaala muhiimad weyn male laakiin waa waa lagu tala jiraa in in lasoo in lasoo helo asad iyo su-aalaha labada kismaaye
cashuuraha unbay soo maha cashuuraha meeleyntooda hayd meeleynta cashuuraha horaanu sheego meeleynta cashuuru waa laga marmaan ya ama ha noqoto wax gudaha lagu sameeyo lagu iibinayo ama wax dekedaa kasoo dega ha ahaato cashuurtaasi meeleyntoodu waa waxa weeyaan ahmiyad weyn bay noo leedahay dhowr shiro hore waa la galay hadda mid baan gelaynaa bisha tobankeeda muqdishaa laysku wada imanayaa inaan isla garanno oon dal keliya nahay ayaa ayaa laga maarmaan waraalinta arrintaas way socota
wasiir marka aada eegto arrinta ku saabsan canshuuraha iqaabka loo qaado hadda dowladdu waxa ay un keliya xooga saartaa ilaha daqliga dalka waa dekada iyo eerbarka muqdisho ha ha waxaa jiray markaa dib u eegto sharciyadii soomaaliya ay lahaan jireen dalkan lagu canshuuraya qayb ka mid a wuxuu faahfaahin ka bixinayay siyaabaha dalka gudihiisa loo canshuuraya tusaale shirkadaha korontada oo kale bishii guriga muqdisho ugu yar waxaa laga qaadaa lacag lacagtaas dowladdu waxay ku lahan jirtay canshuur ha telefoonada saasoo kale qofka telefoonka uu ku hadlaayo daqiiqadii shirkadda markay lacag qaadato lacagtaas qayb ka mid ah dowladdu canshuur bay ku lahan jirtay meelaha hadda soomaaliya ka mid ahna waa la sameeyaayo tusaale ahaan puntland iyo somaliland telefoonka lacagta la isugu xawilo maamuladu waxay ka qaataan canshuur go-aan ay ku leeyihiin dib u haweynta canshuurta in hoolaha noocaasi ay qayb ka noqdaan annaga maxaa naga hortaaga waxa- anaa kuu sheegay anaa kuu sheegay one Eh, horta laba bilood baan joogaa marka laba dawladdu waa cusub tahay maaragta marka u horeeya waxaan damacnay inaan dhiigjoojiyo samayno waxaa xataa kuwa laysla ogoliya in la qaado weli umaanaan gelin qaaran weli cashuur bixin umaanaan gelin cashuurta ballaarinteena dha umaanaan gelin waxaan idhi ba horta waxaan la qaadaya hab wanaagsan ha loo qaado oo sharciga ha lagu ekeysiiyo ya ee, wixii la qaadayay si fiican meesha ha ugu soo dhacaan oo si fiican ha loo isticmaalo waxaas maan in la fogadbiyo cashuuraha sheegayso dhowr arrimood baa loo cashuura saa sheegaysa weeyaan sharcigana way ku qoran tahay telefoonka kor kala- telefoonkaad ka dhawaajisay kasoo qad Ee, telefoonka wixii ka soo baxa shirkad baa la wa- shirkad business weeyaan shirkadaha kale wax iibiye unbay kamid tahay waxbay iibisay dakhli baa soo galay hadhow wax la xisaabinaya wixii soo galay iyaga sanadku markuu dhammaaday waa in la xisaabiyo kharashkoodii laga jaraa ah, audit loo diraa auditku soo sameeya xisaa- ragga xisa- xisa- xisaabiyahankii soo sameeyaan oo lacag la- profit ay sameeyeen ama eh, faa'iidada ay sameeyeen oo laga jaray shaqaalahoodii iyo waxa la yidhaha depreciationka ah, qalada iyo gamowga gamowshaaga ah, wixii lagu bedeli lahaa laga jaray ayaa la soo saaray lacagtaa la soo saaray ayaa dawladda waxay ku leedahay per- percentage ya per- per- intay ku leedahayna buugay ku qoran tahay taasi waa mid la iskaga inoo doono weeyaan waa in dee inuu cidina ma diidi karto haddii lanaga farsoonaado annaga ta kale ay weheleysaa waxa weeye in qofka telefoonka dirsanaya laftiisa la yidhaa adeerow haddaad toban doolar soo iibsato kaad ah one centi noo saar taasi cashuurta dawlad qoladan kama go-ayso qoladan way xawilayaan isagay ku xawilayaan qofka ha iyo- qofkaa bixinaya laakiin iyagaa inay ururiyaan wey iyaga inay isla garanno weysetigaana ururiyaan adeerow marka aad telefoon ku hadlayso toban minit markaad ku hadlayso eeg midna waa ku hadal midna waa kaarkaad soo iibsatay kaar baad soo iibsatay toban doolar one centi noo saar hadda intaasoo milyan oo centi ka waran ya oo every day maalin walba ah lacag baa kasoo baxaysa qofkiina waxba ma yeelayso haddamaad garas midna waxa weeyaan taa telefoonka aad ku hadasha laftiisa toban minit haddaad hesho wasirti baan ku leenahay kaarkaaga wasirti baan ku leenahay waxaasoo la ururiyay adduunku dhan waana lacagaha ugu badan bay noqonayaan okay waxaan leenahay koobsha haddaad cabiso waa waa doolar soo maha senti baad noo saaraysaa baa inta koobsha la cabin maad garan ya habkii managementkeedii unbaan maamulkeedii ayuun bay tahay in la isla raaco waxaasoo dhan wax noo dambeeye weeyaan waa sidaan dalkan hore u senti iyo senti iyo senti laysku daray baa lacag noqda maarta sida markaa way noo soo socotaa qaanuunkana way ku qoran tahay shuruucdeedii baan imika wadnaa inaan inaan inaan hirgeliyo ayaan wadnaa waxaan ku helay fariin oo guwaaba ah Hay.
su-aalku mahaya xagga fariimaha fariinta gaaban cabdulaahi xasan oo holodaan jooga ka mid ah wuxuu leeyahay wasiir waad mahadsantahay waxaa tahay wadani waadna ogaa shaqooyinka aad qabatay laga soo bilaabo ilaa doorashadii marka waxaan ku leenahay mahadsanid telefoonada ugu dambeeya aan jeclahay inaan fursad siiyo ee, xagga wicitaanka ah qofka qadka ku jira aan ka codsado fuwaad inuu noo soo gudbiyo halo salaamu calaykum
السلام ورحمة walaal magacaada halkaa joogto
مستقبلي وشمسها الشمس دولة الجلجليد دوران درع عالي shamso gurceel baa joogtaa galgaduud soo dhawow wasiirka maaliyadda soomaaliya maxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso
aad baa idiin salaamaya adigii wasiirka cabditaaq iyo ummadda soomaaliyeed wax yaroo la yiraahdo bacley baan rabaa haddii aan la yiraahdo bulshada soomaaliyeed iyo wasiirka waan ugu talagalay inaan ku salaamo baacada fariimahaygaan u gudbi doonaa bismillaahi raxmaan raxiim dhawaan ka bilaabi doonaa barnaamijkan bulshada soomaaliyeed ay bogaadinu kaca bulshada soomaaliyeed ay bogaadinu kaca mudane baylow balaayada alla kaa xisaab waqnaha goy baa jirtay rabbigay baalka kaa mariyo taas waa fixdeeda gaaban waxaan rabaa wasiirka aad baan ugu mahad celinayaa wuuna naga farxiya ha allaha ka farxiyo waxaan rabaa inaan su-aalo dhowr su-aaloda kookooban su-aasha ugu horeyso beryahan waxaa lasoo gudbinayay toddobaatan kun oo doorar in yacni dakliga kasoo xaroodo airboorka iyo degadaha iyo ay yihiin wixii awel soo xiroo jirana soddon kun oo- iyo soddon iyo wax lamida in lagu tilmaamay su-aashayda koobaad waxay tahay yacni farqiga udhexeeya waa dareemi kartaa waa laba ujibaar wax ku dhow amaba ahba yacni musuq maasuqa intaas la eg oo na lagu hayn jiro dadkii sameeyey in dabagal iyo raadreec ma lagu sameeyey haddii lagu sameeyey se awaaqibtooda maxay noqon kartaa oo naloo soo gudbiyo aan ku faraxno yacni su-aasha labaad waxay tahay haddii dakligeenu maanta saan hore oo u kacay ee warbixin uu diyaariyey hadda ugu dambeyso oo fadhigan ka horreysana aad aan ugu qanacnay qaralaadka wasiirka Een, haddii dakligeenu saan oo usii socdo oo musuq maasuqu ka banaanka noqdo inkeen isku taagi karnaaho soomaaliya cagiheeda ayadu ku fashata la heli karaaho dadkeenii iyo ilmaheenii badaha ku leedayo ay kasoo noqon doonaano dalkooda maaligelin ay ka heli doonaan su-aasha saddexaad oon soo koobi raba cabdisax waxay tahay waxaa la sheegaa oon dalka isyidan aad aan ula yaabanay meel dhow in teleefanada uun laleeyahay teleefano soomaaliya nagu soo gala ayaa lacagtii uun hadmo dadka ka cunaayo oo yacni soomaaliya hadda lambaradaas ka iman hayaan laleeyahay qofkii soo wacmaagaba ay leeyihin ajaanibtii lacagtii naga cunayaan oo lacagay doonayaan fadeexada intaas la eg yani macnigeeda qofkii qaabilsan ayadana inaan la xisaabtano aad baan ay u ficnaa laheyd waqti aad unoo hayaa aba shukran qofka eh, ugu dambeeya aan ila hadlabo aan ku tilmaamo qofka ugu dambeeya aba asalaamu calaykum
وعليكم السلام عبد حبنا وهي كوفي أفريكان كاسو وعن koonfur africa joogtaa magacay ugu celi
عبد حلنا عبد حلنا حسي koonfur africa joogtaa cabdi soo dhawow maxaa jeclaan lahayd inaad wasiirkaaga maaliyadda weydiisa
وعليكم السلام يا ورالكيس أديك أيوه دمان تلفيشك غرنك يا وزير كذا وأنا بقالنا يا وزير كا ficilada wanaagsan oo uu sameeyey dhowrkii beri oo uu joogay waa beriyaan odhan karnaa laba bilood wax badan ma aha inuu wax wanaagsan sameeyena waxaa ka muuqata isaga tiimkiisa kolle keligii ma ahayn laakiin eh, labanlaabka waxa soo baxayo uu hadda uu tilmaamay telefishinkana aan wajeednay aan wajeednay Eh, buugaaba intaasaan raba inaan ku kaafiyo laakiin ra'yi baan raba inaan ku darsado waana ka xumahay codkaygu ma fiicna waayo hargabaa igu dhacay
maqlaa soona koobo fadla
barnaamijka walaashiis raba inaan wasiirka usheega waxa weeye dakhliga soomaaliya horta eh, gacan la taagto ha la ii kaalmeeyaan badaagan around ma umalaynaya inay wax wa- wax wanaagsan keeni karto imageka iyo muuqaalka dadka soomaaliyeed iyo waxqabad xumadaa sii badanaya waxa ugu wanaagsan oo wax kusoo bixi karaan waxay tahay in cashuurtaas la qaado wasiirka laba shay baa ii muuqatay waan ognahay securitygu inuu challenge badan le- uu yeel uu uu yahay oo dhibaato badan halkaasi ka jirto laakiin adduunka intaan ka naqaan eh, taxationka la qaado waa labo midna waa direct midna waa indirect tax arrimo noocaasa hadda inta xayndaabka ku jira waa ka dhawaajiseen Eh, direct tax oo laga qaado dadka eh, macnaha incomeka helay oo k s u l waxa lagu magacaabo warsaad wuxuu hesha wuxu bix oo percentage loo shiro waan hubaa sharciyada hore soomaaliyana inay lahaayeen kuwa hadda yaalaana inay leeyihiin waana gubaabin lahaa wasiirka arrintaas in la xoojiyo oo dakli aada u fara badan uu ka imaan lahaa dadku incomeka ay heleen shirkadihii lala xisaabtamo qof walba xitaa kuwa shir mushaarka qaata anu dawladaan ka mid ahay shaqaalaha dawladaan ka mid ahay muqadisaan banka waxbarashadaan ka mid ahay waa layga jaraa waana wax saxa aan aad lagu gogaabinayno arrintaas in focus la saaro iyo arrinta labaad oo ah indirect taxi any item oo la gabo shay kastoo la gabo in asagana wax laga qaado mawstirina waxaan arkaa mujtamaca soomaalida inay aada ugu fudud tahay arrinta noocaasa laakiin sharciyo dawladdu iyo firfircoonaan inta la timaado in dhaqaalaha laga qaado meelaha ay yaaleen ganacsigu mujtamaca iyaga soomaaliyeed waa wada ganacsato ya aad waa mahadsantaha cabdixalin waqtiga aad noo hayaa wasiir soo marka aad iyo dhawow aad aad iyo aad bay u mahadsan yihiin eh, eh, cabdi xalane iyo shamsa iyo eh, su-aalaha ayna soo weydiiyeen su-aalaha intooda badan marka horaan ka jawaabnay laakiin waan ku celinayaa waxaa weeye horta marka u horeysa eh, lacag baa kacday eh, eh, w- ka kacday eh, cashuur- lacagtii dakhliga inay soo geliya baa kacday Eh, macnayaal badan bay leedahay horta seerta ta ugu horeysa waxa weeye waxaan ka hadlaynaa inta yaree degmada weeyaan horta iyo inta yaree airportka waxyaalo fara badan fara badan oo awal lacagta laga soo xiran jiray dab cashuurihii beriga ahaa weli way hurdaan waxyaalo security ku saabsanna way u hurdaan waxyaalo kaloo fara fara badan inay ku xiran yihiin kartida iyada xataa tactically sidaan usoo ururin lahay way naga xidhan tahay dilkii la fadhiisanayay baa wada burburay dib loo dhisay u baahan yihiin ciidankii cashuuraha nala ururinayay baa kala baahay in dib loo soo ururiyay u baahan yahay ciidan baa loo baahan yahay dadka la socda dhalinyarta soo ururinaysa eh, cashuuraha waxaasoo dhan baa iminka laga shaqaynayaa in horta laga guuro labadan meelood wax ka soo baxayaana loo guuro cashuuraha ninka odayahe muxuu cabdi halna ka hadlay in loo guuro in daarata iyo daarataas in loo guuro Eh, taasi waa kaa weye ma ma aha macnaheedu eh, cashuuro lacagtoo dhan baa kacday maaha waa meeshaa yaru hadday kacdayna macnaheedu ma noqon karo waxbaa la xadayay ma noqon karto waxyaalo badan oo hataa habkii loo ururiyay baa la yar bedelay Eh, waxyaalo badan baa kaa keeni karaa ta labaad waxa weeye waqti yaroo kooban weyaan waxaan wax kordheene laga yaabaa inay seasonal tahayoo hadhow hadhowda ku noqon doonaan baa iska suuragala laakiin ishaan ku haynaa waxay kordhaaba wax wanaagsanoo noo soo kordhay ayuun buu yahay gabadha waxayna soo weydisoo kale goormaan is- lagu heen isku taagi doonaa dadkii soo noqon doonaan waxaan isku taagi doonaa loo dhowdhaheena markaan anaguna dawlad wanaagsan noqono waana nahay baan isleeyahay anugu oo ammaanahoo la aamini karo dadka soomaaliyana cashuurooda bixin karaan dadkeena dalkeena ka shaqayn karo markaas maan soo noqon karo yani gacanta saa u fidsan all the time soo laabno markaasa dadku soo noqon karaan telefoon baa lacag cunaya ma maqal arrinta ayada I don't know inaad adigu maqashay arrintan ay leedahay telefoon baa lanoo sheega lacagaha cunayo dabeetana arrintaas way igu cusub tahay Eh, cabdi xalane aan u galo eh, waa runtii weeyaan waxaa dawlad ku noqon karta dad ku noqon kartaa adigoo waxaa kaa soo baxa isku filaysiiya oon cidna waxba weydiisan Eh, waa arrintaan arrintaan ka hadlaynay beryahan oo dhan aan isku filaano waan isleen aan isku filaano haddaan isku filaan weyno waxaan u malanayaa inaanaan dalka soomaaliya sii jirayn aniga ra'yigayga shakhsigaa weeyaan dalkani inaanu sii jirin haddaan isku filaan weyno oo aan iska bixi weyno dadka inoo shaqeeyo ciidankeena dhisi weyno ciidankeena ka shaqaysin weyno lacagtooda siin weyno mushaaradooda regular ka dhigi weyno xeryo u samayn weyno hub u soo iibi weyno taa haddaynu samayn weyno cashuuro guri kari mayno waddankana far uu ka baxaya lastly waa mid baa intii ugu dambeysay waxaa weeye ee, arrinta uu sheegay ah, cashuurta gudb- dadban iyo cashuurta eh, Direct and indirect.
indirect-ka Mhm.
waa ka shaqaynayna waa ka shaqaynayna waana ka waraynaa dad badan baa la tarin garanay la tababaraya dad hore cashuuraha yaqaana baa meel uga yeedhnay Walaal wasiir, eh, dowladweynaan joognaa marka ugu dambeyntii maanta in adaa tiro lagu soo jeedinayay adaa su-aal lagu weydiinaya maxaad dadka weydiisan lahayd maxaad soo jeedin lahayd hadaad inoo soo faafto waxaa aan dadka weydiinaya waxa weeye dalka inagaa leh yaa dadka soomaaliyeed dalkan iyagaa iskale baabiintiisiina qaybin maynu ku ahayn haddee inaan toosna mar soo maaha oon dibuliskiisii qayb ka noqon annagu ballan waxaan qaadaynaa annaga oo hormood noogu yahay madaxweynuhu iyo prime ministerku annagu diyaar giddigee waxanuunahay waxaana jira dad badan oo yimid halkan inay wax qabtaan keliya kursiga danka lahayd baa jiro badan dadka meesha ku jiraan diyaar waxaanu nahay waxaad noo keenteen ay nagu aamintaan waxna ku qabanno haddaan ku qaban karin inaan iskaga tagno meesha ayaan diyaar u nahay marka waxaan dadka ku weyna waxa weeye adeerow cashuurta iska bixiya waana idiin soo baaqi doonaa wixii la- laydinku talagalay bixiya ciidanka nala dhisa wadooyinka nala dhisa aan iska dayno dawaradan aan aan caadaysanay dawarada aan caadaysanay aan iska dayno dhowr heesoodana walahi baa ku jiri ku jirta dawarada aan dhaafno ma garatay dawaradan inoo noqotay ma garanaysaa eh, yoolka inoo noqotay yool qof walba inuu meel tagu doonayo soo dawarsado ama uu hiblaailay taxi ka wado ayuu doonayaa oo dadkaa dadkaa cadcadaan kaa qaado waxa taa ka sharaf badan waddankaaga joogto oo aad ka shaqaysato aqalkaaga aad u leedahay usoo hoyato waa suurogelineynaa dadku waa dhinac ma isqabsadaan waddankeena khayraad ka buuxa waxaan kuu sheegaya anu waxa weeye khayraadka waddan ka buuxa ama waddanada afrika isagaa ugu sarreeya shurtu sidaa weeyaan waxyaalo badan baana jira oo diidan waddanka inuu cadays ku tagaa because competition baa adduunka jira hadda ma garatay marka waxaan ku wanaynaya si beri waxa weye aan is aamino isha nagu haya na dabagala na daba jooga shilinkaa noo dhiita hala na weydiiya maalin walba halkaas sameyna su-aalaha nagu wareeriya laakiin dalka halala dhiso waa mahadsantahay wasiir aad bay mahadsantahay wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale beyle oo marti ku ah toddobaadkan barnaamijka kulanka toddobaadka oo namaad celinaya sidoo kale dhegeystayaasha iyo daawayaashii kala duwanaa dalka dibadiisa iyo gudihiisa naga soo baxay kuwii fariimaha noo soo diray saas oo kale inta barnaamijkan soo socda ku kulmi doono isbuuci xiga waxaan idin leenahay nabadgelyo